asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhad waana xubinteenna murtida maanta ee haddii rabbi idmahayo aynu sheekooyinka farada badan ku soo aruurino oo talooyinka farada badan aan ku keenno oo aan tilmaamaha macmacaan ku soo saarno iyo talooyinka iyo tiigsiga intaba markii lagu dhaho talo dee taladu waxay ku leedahay waxay waxay waxaana iska daa waxay waxay waxaana yeel markii lagu dhaho tiigsina waxaa lagu leeyahay sidaa iyo sidaa iyo sidaas yeel hal kaamar saa u hagaag oo halkaa ku hagaag ayay ku leedahay waa markii laga hadlahayo iyadana tiigsiga tusaale markii lagu siinhayana waxaa weeye sidaa iyo sidaa iyo sidaas qof baa ahaa mid baa tuug ahaa waa la qabto waa la xukumay mid baa adigoona dee boos meesha ha ku dhicin baa lagu leeyahy shirqoolkii kaasu ku dhacay oo kale ha ku dhicin ee noqo qof ka digtoon waxyaalaha noocaasa ama dhaqamada noocaas iyo waxyaalahaas aan macnaha lahayn aan samaynin tusaalayaasha iyo talada iyo tiigsiga intuba waa kuwo nafta iyo nolosha iyo jiritaanka intaba muhiim u ah markii laga hadlahayo waxaad arkaysaa qof dhahaya sharaftanadii karaamadannadii ayaa meel lagaga dhacay labada erey af soomaali inta badan soomaalidu kuma taqaano haddii eebeydmahayo waa jiritaankannagii iyo dadnimadannadii labadaa weeye marka lagu leeyahay maaragtay ama waa dhowrsiganagii iyo jiritaankanagii ayaa meel lagaga dhacay ayaa lagu leeyahay markaasay soomaalidu waxay leedahay sharaftanadii karaamadannadii waa meel lagaga dhac shan erey cariba intay soo qaataan ayay kuwoodii xoorahayaan waa dhibaatada soomaalida aad iyo aadka ugu badan xubinteennan maantana waxaan ku soo qaadanaynaa idamkii iibi dhanka baryada baryadu dee wax qurxoon ma ahan ilaahay keli ah in la baryo oo ilaahayow cadaabtaada naga xore ilaahayow nolol adduunyo oo barakaysanna sii ilaahayow shaydaan iyo sharkiisa naga qaba ilahay irsaaqad xalaala oo barakaysanna sii in la dhaho oo ilaahay la baryo keli ah taasaa furan laakiin waxa kaloo dhan waa huuhaa nin ayaa marka nin show mid shaxaad tegey oo meelaha soo gawsaday yaa mid u yimid kolkaasuu isagii inuu shaxaado yuu damcay waa galaamiyey waadna garanaysaa kuwa afmiinshaaro waxaa jira madaxda iyo waxaas galaamiyo oo kuwaas markay wax soo shaxaadaan kuwa dhaha alla hebelow maxaad balaayo tahay waryaninka waa derdertay oo isaga sii shaxaadaa jira kan madaxda shaxaada ee afmiinshaarka kuwaa sii shaxaada ama kan shaxaadiyahankii aad waxu shaxaada dad sii shaxaadaa jira oo isaga laftiisa dhaha wax maynoo haysaa iyo maanta yaad soo xagid mid show marka kuwii ah yaa damcay inuu kuwii kala shaxaado ma ogtahay mid shaxaadyahanadii ah yaa mid kuwii sii shaxaadayaalka ahaa ah damca inuu shaxaado kolkaasu wuxuu ku yidhi isagoo u quusgoynhaya ayuu erayo dee dhinac walbo laga eegaba u macaan yuu ku yidhi wuxuu ku yidhi tuugsade lama tuugee taajirka weyn baa la tuugaa u fiirsaya tuugsade lama tuugee taajirka weyn baa la tuugaabi halkaa markaad eraya ka egto laba dhinacba dee wuu dhacahayaa taajirka weyn waayo dee waa ilaahigiina uuntay isagaa taajira isagaa wax walba haysta isagaa dhinac walba ka buuxa isagaa wax walba bixiya taas uu kuu sheegayo caqiidadaaduu saxay wuxuu ku dhahay ilaahay bari aniga anaaba maanaa soo baryootamay hay baryina or meelaha bari allahaga weyn bari buu ku yidhi uu kuu sheegay isagoo alla weyne ile cid weyn oon ilaahay ahayn ma jirto oo wax walba ka weyn wuxuu yidhi tuugsade lama tuugsadee taajirka weyn baa la tuugaa waana mid ilaa iyo maanta dadka anfacayso oo qof isagiiba ilaahay baryahayo oo leh haddii ilaahay idmaha ilaahay waxaan ii kordhi inaad isagii barido wax muhiima kuma jirtee adna ayr ilaahigaaga bari siduu kuu siin isagaa yaqaanoo gacantiisu weyn tahay ayay ku leedahay mahmaahda maanta xubinteenna murtida maanta aan ku soo qaadanayna idamkii iibi waxaa la yidhi shamberi sheekh laguma noqdo